bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawadeedii kaleenahay khiyaartana dhegaysataa waa toddobiyo labaatanka bisha shanaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan caawa waa habeen sabtiyay baxayso axad ayaa soo gelayso qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidmo waxaa ka mid noqon doono wararkii ugu dambeeyey xal laga gaaray xiisada magaalada garowe ee gobolka nugaal iyo waxgaradka gobolka nugaal oo go-aan ka soo saaray shaqaaqo dhowaan ka dhacday magaaladaasi garowe caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa khilaafka siyaasadeed ee maamulka puntland oo ay dhinacyada ku kala fikir duunaa ay xal ka gaareen kadib shirar maalmihii ugu dambeeyey ka socanayay magaaladaas qodobada kalena oo caawa idinkugu soo gudbin doono wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono alaa u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay korneyl cismaan maxamed jeele oo ka mid ahaa golaha sare ee kacdoonka islamarkaasina aas qaran maanta loogu sameeyey magaalada muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka tacsiyadeeyey shirka golaha wadatashiga qaran maanta waxaa ku biiray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare maxay madaxdu ka wada hadleen caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kalean idila wadaagi doonana waxaa ka mid noqon doona wasaaradda waxbarashada hidaa iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxay maanta magaalada muqdisho ay ka daafurtay imtixaanka shahaadiga ee fasalada dugsiyada sare ee dalka haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo faahfaahin ka bixinaya tirada ardayda u fadhiisatay sanadkan imtixaanka shahaadiga ee fasalada dugsiyada sare ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo korray intaanu wareegga wararka dalsan ku guda jirno ayaad caawa ka boga doontaan farsamadan waa cabdiwahaab cabduqaadir ee mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
Yeah.
mar kalebe wacan wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan mujada hirarka dharkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kane banaadir iyo weliba gobolada kale oo efamku gaaro qabaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega wararka ayaynu u gudageli doonaa iyo haddii aan ku bilaabo wararka la xiriira magaalada muqdisho iyo weliba qaybo badan oo ka mid ah dalka waxaa maanta u fariistay imtixaanka dooliga ah ee fasalada dugsiyada sare in ka badan soddon iyo saddex kun oo arday kuwaasi oo maanta u fadhiistay imtixaanka shaadiga ee fasalada dugsiyada sare ee dowladda federaalka ay qaadayso magaalada muqdisho waxaa ka daafuray wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka isaga oo wasiirku uu sheegay in soddon iyo saddex kun oo arday imtixaanka maantay daafureen ay u fadhiisanayaan wasiirka ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac ayaa weheliyey waxaana markaasi saalax jaamac oo ah wa- ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo weli wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee soomaaliya labaduba ay si isku mid ah halkaasi kaga hadleen ugu horeyn waxaa hadlayo wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax sheekh cabduqaadir oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in sanadkan ay imtixaanku ay gelayaan soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo arday islamar ahaantaasina lagu gelayo boqol afar iyo toban goobood oo ku yaala ee gudaha magaalada muqdisho ee gobolada dalka waxa uu sidoo kale uu sheegay in imtixaanaadkan ee sanadkan ardaydu u gelayaan si daafuran dhinaca kalena waxaa wasiirka waxbarashada uu ka hadlayaa arrin muran xoogan waayadii ugu dambeeyey dhalisay oo ah tabasho ay qabeen qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee sanadkan u fariisan lahaa imtixaanka dooliga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa isaguna xigi doona subax kale oo farxad weyn leh in ay guul noogu soo dhammaatay hawshii sana dugsiyeedka oo maanta aynu bilownay imtixaanadii fasalka ugu dambeeyey ee dugsiga sare imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qayb gelaya soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo arday waxaan aad iyo aad eh, ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhammaado waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeennadeeda bahaweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka gelaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ee waa hawl aanan bilaaban usbuuc iyo laba usbuuc bil iyo laba bil waxa ay mararka qaar soo socotay sannado ilaa la hubiyo ardaygan imtixaanka gelayo horta dugsigii dhexe sanadkuu ka soo baxay afartii sano ee dugsiga sarena ma soo dhigtay ee sidaas ayaa ardayga lagu siiyaa lambar oo central ah oo macluumaadkiisa oo dhan ay ku jiraan oo loo yaqaano roll lambarka Ee, sanadkanna sidaan hore u shaacinay roll numberka waxaa laga joojiyey lacagtii wasaaradda waxbarashada ay ka qaadi jirtay oo ardayda soomaaliyeed bilaash bay ku qaadanayaan mudane ra-iisul wasaare waxa aan jeclay halkan inaan ka sheego dadaalkaas weyn ee la galay waxaa maalmo dhoweyd soo baxayey cabashooyin ka imaanayay dadka qaar maalmihii ugu dambeeyey ah laakiin wasaaraddu xil ayay iska saartay in arday kasta oo soomaali ah oo cabasho qabo baaritaan lagu sameeyo guddi baanu u saaray baaritaan baa lagu sameeyey waxa ugu muhiimsan baaritaankana waxaa weeye in la hubiyo sooyaalka waxbarasho ee ardaygu uu leeyahay inay xaq u siinayso inuu imtixaanka shahaadada uu galo marka guddigaas baaritaankoodii way dhammeeyeen ciddii xaq u yeelatay imtixaanka inay gashana maanta waa ay u fadhisaa ciddii kaleeto ee aan u yeelaninna ee suuragal uma noqonayso imtixaanka inay galaan iyadoo aan ilaalinayn hufnaanta imtixaanka iyo ilaalinta nidaamka waxbarashada dalkeenna waxaa mararka qaar inoo soo baxayay xadgudubyo ka imaanayo eh, dugsiyada qaar ama dad howlwadeenno ka ah eh, dugsiyada qaar iyo howlahooda kuwaasna waxa aanu caddaynaynaa inaannu la xisaabtamayno haddii ilaahay yidhaahdo bulshada aan wakiilka ka nahayna aanan ogolaanaynin isdabamaris eh, in lagu sameeyo waalidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiyaan inay hubsadaan carruurtooda inay dugsiyada saxda ee dhigtaan iyo inay leeyihiin raqamka diiwaanka xog- xog kaydinta wasaaradda waxbarashada oo uu leeyahay arday kasta oo dugsi soo gala laga bilaabo fasalka koobaad ee dugsiga ilaa iyo fasalka eh, labiyo tobanaad waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa eh, ciidanka booliska soomaaliyeed oo awood badan geliyey xoog badanna saaray in ammaanka imtixaanka iyo ammaanadiisaba la sugo oo maanta kumanaan iyaga ka mid ah ay gobollada iyo magaalooyinka dalka joogaan mudane ra-iisul wasaare waxa aan kugu soo dhowaynayaa inaad kelmaddaada u jeedisid ee dadweynaha soomaaliyeed waalidiinta iyo ardayda ee maanta mustaqbalkooda ee xadidayso imtixaanka ay maanta gelayaan ee soo dhowow
raxiim marka u horeysa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay adduunka kaga dhaqan tahay Een, waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan marka u horeysa halkan eh, uga mahad celiyo wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurto geliyey maanta in imtixaan aada u abaabulan laga soo shaqeeyey la ilaaliyey la xafiday la diyaariyey u diyaariyey da'yarta ummadda soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan uu leeyahay waxaa cad sida ka muuqata afartanka dhallinyarada ee halkan hor taagan ee ka shaqaysa miidiyada dalkani inuu yahay dal da'yar boqolkiiba siddeetan dadkiisu waa da'yar weeye macnaheedu waxa weeye hadba sidii dadkaa wax loo gashado dhallinyarada ah buu aayaha dalkanina noqonaya tacabka la geliyo sida loo eh, diyaariyo sida loogu tabco eh, wax loo baro loo dhiso jidh iyo maskaxba ayaa aayahoodu noqonaya si dhow baanu ula soconnay hawsha ka socota wasaaradda waxbarashada xilligii hore eh, dowladdii hore tii ka horreysay ilaa tan ama geeddi socodka waxbarashadaba waxaa hubaala maalinba maalinta ka dambaysa in tayada waxbarasho ee uu helayo muwaadinka soomaaliyeed ay kordhayso waxaa hubaala in tayada macallimiintu iyo tiraduba ay kordhayso sida aad og tihiin in dhowaan la qaatay saddex kun laguna tala jiro in kumannaan kun oo kale la qaato waxaa hubaala in fursadaha waxbarasho ama scholarship iyo xirfadaha kala duwan ee uu muwaadinka soomaaliyeed baran karaa inay maalinba maalinta ka dambaysa isa sii beddelayaan lana jaan qaadayaan dhaqaalaha adduun ee hadda jira walaalayaal soomaali meelay joogtaba waa inay ogaato aayaheennu inuu ku xidhan yahay sida aynu u dhisno khayraadka dadkeenna human capitalka waxaan la yidhaahdo markaas baynu kalluunkana daban karnaa oo iibgeyn karnaa beerahana falan karnaa tabarna dhalin karnaa waddooyinkana dhisan karnaa cimilada isbeddelkeedana la falgeli karnaa adduun weynaha iyo dalalka dhiggeenna ah la tartami karnaa maalin dhoweyd waxaa dalka soomaaliya uu qayb ka ahaanayey een, urur dhaqaalaha een, afrikada bariga een, east africa economic community ayuu qayb ka noqonayay ergo boqol qof ku dhow oo ka kala socota dalalka iyo ururka ayaa dalkan yimi waxaa loo yeedhaa howlwadeennada soomaaliyeed ee wasaarad walba ka socdata shaqada eh, ta waxbarashada ta ganacsiga halkaa waxaa laga cabiraya dalka soomaaliyeed dad ahaan ma u diyaarsan yahay inuu adduunka la macaamilo waxna ay kala iibsadaan waxna soo wada saaraan marka si aynu horumar uga samayno meel walba oo suurtagalah waa muhiim inaynu da'yarteenna wax barno waxyaabaha aan wasiirka ka falanayno haddana uu gacanta ku haya waxaa ka mid ah in indho xeel dheer lagu eego sidii loo kobcin lahaa loo tayin lahaa waxbarashada ummadda soomaaliyeed xukuumaddan sida goobo fara badan baanu ka sheegnay daryeelka bulshada oo ay ugu horeyso waxbarashada iyo caafimaadku wuxuu u yahay udub dhexaad waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta waxaan u malaynayaa soddon go- ko- sod- saddex iyo soddex kun iyo kontoneeyo goobood oo dalka ah ee boqol iyo toban iyo afar goobood oo dalka ah ku gelaya doorasho yani ku gelaya een, imtixaanaadka in aan halkan uga ducayno dhiiri gelinno garabna taagannahay markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare usii wadi lahaayeen waa qorshayaasha diyaarka noo ah waxaan rabaa inaan si gaara maanta fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walboo soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo sida ay odhan jirtay heestii een, macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhallinyarada waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa loo bili lahaa laga shaqeeyo guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada ardayda ah ee maanta imtixaanka maraysa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu imtixaankuna waa furay
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeeno ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayy carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kolla warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dushacsan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaada
fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubay baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daar salaam ama xifaananta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo marinay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay Ee, dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolar iyo bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sidho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays haa saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dollar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dollar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberlixal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso ibs bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmarwall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmarwall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono ibs bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si fari ah dalmar elite mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa ibs bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama emailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaaya islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaagow darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo ilaan wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ilaan wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneesiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal holselaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal holselaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eberle hal toddobo toddobaatan toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eberle hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimala na raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
waxaad miiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa mugaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal dolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan dolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somaliland aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada
markale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan xiisad ka dhalatay doorashooyinka puntland una dhexisa mucaaradka maamulkaas iyo weliba dhinacyada hogaanka maamulka puntland oo waayadii ugu dambeeyey ka taagneyd magaalada garowe ayaa xal owrdhaca laga gaaray iyadoo markaasi isimada puntland ay shir ka yeesheen arrinkaas shirkaas ayaa waxaa ka soo baxay go-aano ku aadan in la qabto ilaa iyo saddex degmo oo ka mid a degmooyinka puntland oo doorashadoodu ama doorashada qofkii codka ah ee puntland ka dhacday aanay si rasmi ah kaga qabsoomin kadib shaqaaqadaasi waxaa waxgaradku ay soo saareen go-aamo ku aadan xiisada magaalada garoowe ka dhacday waana kan go-aamadii ka soo baxay
go-aamada guddiga loo xil saaray shaqaaqadii ka dhacday lix iyo tobanka mey laba kun iyo saddex iyo labaatan magaalada garoowe taariikhda toddobiyo labaatanka maanta ah oo bisha mey laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaa ka soo baxay guddiga guddiga wuxuu ka tacsiyanayaa dhibaatadii ka dhacday shaqaaqadii lix iyo tobanka mey laba kun iyo saddex iyo labaatan ee ku salaysnayd khilaaf siyaasadeeda puntland kadib markay dhacday shaqaaqadii lix iyo tobanka mey laba kun iyo saddex iyo labaatan magaalada garoowe waxaa ku lamballaaran isugu mid waxgaradka ciise maxamuud wadahadal dheer kadib waxaa la saaray guddi ka kooban konton iyo kow xubnood oo loo xil saaray inay xil iska saaraan oo xalna ka keenaan dhibaatadii dhacday intaa kadib guddigu wuxuu kulamo dhowra la galay dhinacyadii ishayey ooy ka mid ahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladda sidoo kale waxay guddigu watashi la yeesheen qaybo ka mid waxgaradka isimada puntland iyo kuwa sc ugu dambayn waxaa guddigu soo saaray go'aamadan ama qodobadan hoos ku qoran amniga waxaa ku xiga qodobka labaad doorashooyinka golayaasha deegaanka qodobka saddexaad doorashada puntland laba kun afar labaatan lambar afar isaguna waa gobolka soolbuu ka hadlaya amniga in ciidamada laga saaro magaalada garoowe islamarkaana lagu celiyo fadhiyadoodii difaaca loona saaro guddi farsamo oo ka shaqeeya xaaladda ciidan doorashada golaha deegaanka gobolka nugaal waxaa guddigu go'aansaday in la qabto doorashada golayaasha deegaanka saddex degmo oo ka harsan doorashooyinka puntland doorashada puntland laba kun iyo afar iyo labaatan ee guddigu wuxuu ayiday go'aankii isamada s c iyo madaxda puntland isla gaareen kaasoo ahaa in shir isugu yimaadaan isamada puntland islamarkaana isamada s c gogasha dhigaan doorashada golayaasha deegaanka kadib b si looga baaqsado qalalaasa siyaasadeed oo waddanku galo guddigu wuxuu isku raacay in aan la faragelin dastuurka iyo doorashada sideeda januari laba kun afar iyo labaatan nabiyuna maxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam bulshada faraha badan ee naga daawanaysa daafaha caalamka gaar ahaan kuwa puntland iyo ma- qe- madaxdan sharafta badan oo golahan aan joogno hadda joogta iyo cid kastoona dhegaysanaysa oo jecel samaha iyo wanaagga puntlandba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka anigoo magacaygu yahay daahir maxamed faarax sanweylood Een, waxaan ta'kiidayaa qodobadii uu hadda akhriyey faysal oo koobnaa runtii qodobo kooban ahaa waxaana ka codsanayaa dadka puntland inay ku qancaan qodobadaas oo aanu u fadhinay muddo badan oo dhowr iyo toban cisho ah Een, runtii waxaa la yidhaahdaa horseedku hagar kuma maqna ama ninna goggiisa biyo kama hagrado way dhici karaysaa dhinacyada kasta oo ay khusayso inay qolaba meel ka fiiriso laakiin arrintaasi waxgaradka culimada culimada iyo nabadoonnada iyo samadoonnada iyo waxgarad badan oo aan isugu jirnay runtii dan bay noqotay go-aankaygina waa kaa weeye aan akhrinay marka een, waxaan ta'kiidayaa qoraalkaas oo ku faafi doona baraha bulshada waa go-aankii waxgaradkii ciise maxamuud oo laga qabtay ee, shirweynihii uu dalbay islaan maxamed islaan ciise islaan maxamed Een, oo aanu anaguna saddex ama afar beri u fadhinoo lafaguraynay horena aanu soo bilownay ee, bisha lixdeedii markii shaqaaqadii garwa ka dhacday ay dhacday marka een, lix iyo tobankii bisha een, arrintaas marka waxaan rabnaa in sideeda loo qaato waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo maaragtay wax wax ka egeegaysa inay danta guud ka eegto dadka ummadda inay ka eegto waxaanu doo-
waa hagaag dhegeystayaal codadkaasi waxay ahaayeen sidaad maqlayseen qaar ka mid ah isimada puntland waxay ka hadlayeen shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal ee ugu dambeyntii xal laga gaaray haddaba maxay ka dhigan tahay xalkan laga gaaray shaqaaqadii ka dhacday magaalada garowe doorashooyinkii ka dhacay puntland iyo ee dad badan oo dhaliilaya sida dowladda federaalk ee soomaaliya ay kaga gaabisay inay soo dhoweyso doorashooyinka ee puntland ka socda arrimahaas iyo arrimo kale waxaan caawa wax ka weydiin doonaa xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo qadka toos ugu jira xildhibaana soo dhowow intaasi kadib bal ee, waxaad kala socoto xalka laga gaaray xiisadii siyaasadeed ee puntland ka taagneed
bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad umahadsantihiin waa dhowahay runtii dee xalkii siyaasadeed sideeda markii wax dhacaan oo meel wax ka dhacaan dhib wax kasta inka ha ha la ekaato mid weyn ha ahaato mid yar ha ahaato een, xal bay u baahan tahay xalkuna wuxuu noqday in dib la isugu noqdo oo wi- een, khaladka dhacay la saxo meeshuu ka yimid la ogaado khaladaadkii la saxo ayadiina waa la soco dee sida idaacadaha ka dhegaystanayseen ama maaragtay warbaahinta aad u arkayseen wixii yaraa oo maaragtay ismaandhaafka ahaa oo halka eh, ka dhacay oo kaliftay in saddex degmo oo kamida aan doorashadu ka dhicin oo guddiga doorashadu yidhaahdeen ilaa amar dambe eh, dib baanu u dhignay haddee waa wax la taaban karo waxay ka mid tahay maaragtay isxilqaanka la isu xilqaano wax markay dhacaan in si wada jira loo qabto aanadda atay dabadooda la qabtaa baa la yidhi hadda wax weyn oo la odhan karo dhibaato weyn baa dhacday ma ahayn wax yar oo maaragtay dana gaara dad lahaa ama hawl yar lahaa waxay wadeen bay ahayd iyadiina intii xabad loogu jawaabi lahaa intii dhibdhici lahaa waxaa loogu jawaabay wadahadal iyo wadahadal in lagu dhameeyo iyadoo dhibaata dhicin waa garta marka ee, xalkan hordhaca ee laga gaaray ismaandhaafkii siyaasadeed ee jiray ee, maxaa la odhan karaa waa uu ka bedeli karaa isdiidooyinkii siyaasadeed ee jiray iyo sida siyaasiyiintu ay ku kala aragti duunaayeen arrimaha doorashooyinka puntland
haddee sidaba waxaa laisku haystay qolaa waxay taagneen doorasho ma dhacayso oo waa traagayagii oo haddii doorasha dhacdo sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan kusoo bixi mayno oo ha lagu noqdo lixdan iyo lixdii xildhibaan si ayagu tara waxay ugu yeereen annagaa leh oo sanadkan le taasi horta ka duulayeen Een, taasna waxaa beeniyey shacabkii soomaaliyeed oo u ooman doorasho oo raba inaan dib dambe masayrkooda koox yaru gacanta ku dhigin Ee, nimanna haddee waxay lahaayeen aanu xoog wax ku baabi'ino oo doorashada yayna dhicin oo aynu teeni een, teeni raadsanno taasuna suuragal waa noqon weyday mar kastana waa in la raacaa shacabku meeshay aadaan waa in la raacaa dowladnimada lagu sheegaya waa shacabkii Een, taasaa marka meesha taagnayd shacabkii oo le war annagu codka yaga rabna inaanu cid ku dooranno cid dambe ma aaminayno iyo nin lahaa xoog baan wax ku muquulanayaayo doorasho ma dhacayso aniga tayda hala raaco oo waxaan raba hala raaco taasay ahayd marka dadku waxay qaateen taladii shacabkay raaceen dowladuna dowladuna taladii shacabkay raacda Waa gartay.
waxaana fiican meel kasta talada shacabka in la dhagaysto waa waaya marka eh, xalkan eh, laga gaaray xiisadii jirtay meesha ma ka saari kartaa walaacii dowladda federaalka ee ka qabtay in ay horseedi karaan doorashooyinka puntland oo ah isdiidooyinka siyaasadeed oo ay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo ay sheegeen inay horseedi karaan in afar iyo labaatan cisho puntland ay ku burburto meesha ma ka saari kartaa arrinkaa
horta waaba ka baxdayba doorashadiina waad maaragteen oo soddon soddon goobood oo muhiim ay shalay ka dhacday oo si nabada uga dhacday oo qof walba haddii ogyahay aan rabsha ka dhicin xabada ka dhicin xisbi xisbi maanta odhanaya xisbi hebel baa codka ku shubta oo xoogay midna ayna jirin adduunkiina maanta ito goobjoog ka wada ahaayeen markhaati u ahaayeen horta waa soo abjarantay Een, awalba waxay ahayd waxa laisku hayo waxay garoway ahayd garowana isimadoodii iyo odayaashoodii iyo cuqaashoodiiba u caqli celiyey kooxdii yarayd oo danaha gaarkaa watay oo abaabulka iyo kicinta een, dowladda dhexe ka dambaysay marka waaba soo abjarantaba dowladda dhexe maanta waxay waxay ku tahay maaragtay dhabrajab iyo wejigabax waxay ku tahay madaxweyne dhan oo dadku xukumay meeshuu ugu hambaliyeen lahaa meeshuu oran lahaa war waxa yaroo idin dhex yaal xalliya inuu iyadoon xataa shacabkii deegaanada puntland ka warqabin waxa jira madaxdii iyo dowladdii ka warqabin in madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii maalin yahana isaga daba cesheen afar iyo labaatan sanaa jirtaan haddii aydan macnaheedu yahay doorashada haddaad qabataan afar iyo labaatan saac baa ku burburaysaan oo shacabka puntland la yaabanaa yacni hadalkaas meesha madaxweynuhu ereyga ku dhiraday oo haddana toddoba cashe ka bacdi een, shakhsiyaadkii la tuhmayey inta soo abaabuleen isbaaro u dhigteen een, santuuq ma gudbaysa ay yidhaahdeen xabad rideen wiilal ku dhinteen dowladduna ayna u jawaabin haddee waxa weeye madaxda noocaas u shaqaynaysa oo colaada hurinaysa oo kicinta hurinaysa si ay soomaali dambe u hor istaagi doonaan ama ay hadda ay wax u sheegi karaan baaba nasiib darra oo taasaaba ilaa hadda laisku haystaaba Waayo.
marka waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sha- een, cid kasta oo ka qayb qaadatay inta inaa halkaa dhibaata ka dhicin in doorashadu maaragtay si nabada u dhacdo intii madax soomaaliyeed oo dalkan soo martay u hambalyaysay oo soomaalinimo muujiyey aad iyo aad baan uga mahad celinaya waaya ee, waxaad ku celcelisay siyaasiyiintan lasoo abaabulay adigoo eedeyn u jeedinaya madaxda qaranka markaad leedahay siyaasiyiinta lasoo abaabulay maxaad ula jeedaa ma waxaad ka hadlaysaa siyaasiyiinta ee, mucaaradka ee diidan ee, hanaanka xukuumadda ay wax u wado yaa waaye shakhsiyaadka aad ka hadlayso ee lasoo abaabulay
adeer waa koox yar ma ahan ee, mucaar maba jiraba waa koox yar oo iyagu markii horeba puntland ee, la ogaa oo laf dhuunqashay ku noqday oo la yidhaahdo aranjan laakiin anigu aan u baxshay kudkudaha aranjan oo shan qof lix qof ka kooban oo intii puntland een, een, madaxweyneyaasha ama madaxweynaha ee, ee, la soo maray oo qaarkood oo xilligii madaxweyne faroole madaxweynaha ka ahaa koox aasaasantay oo isaga la shaqaynaysay oo aan madaxweyne faroole laftigiisu guddoomiye uu yahay hormood u yahay kuwaas weeye waxaa xamar laga soo abaabulay oo xamar ka yimid oo hadalkii madaxweynuhu masaajidka ka sheegay ra-iisul wasaaruhuna habeenkii meel fagaaraha ka sheegay qaatay is- garoowe isugu yimid dhibaatada iyagaa ka abuuray laakiin dhibkii iyagu ay dabacsanaayeen iyo wixii laga dabacsanaa waxaa ka diiday shacabka een, shacabkii puntland iyo isimadoodii baa hor istaagay oo ka diiday marka midda aan ka hadlayaa waa midaas Waayo.
dad badan baa waxay leeyihiin cabdibarrow waxaad eedanaysaa madaxweynaha caddayn muu haysaa haah caddaynta horena waa u sheegay haddana waa ku celinayaa wax aan shacabkii ka warqabin puntland madaxdii dowladda puntland ka warqabin isimadii ka warqabin madaxweynuhu bisha labiyo tobankeedii may labiyo labiyo tobankeedii oo jimco ah waad ogeydeen wuxuu masaajidka intuu ka dhex istaagay beyd ilaahay lagu cibaadasa- cibaadaysanayo meeshii laga dhowri lahaa harad harad xanaf leh meeshii ummadda wanaag loogu sheegi lahaa madaxweynuhu inuu afcad u yiri haddii een, doorasho kalkaa ka dhacdo oo puntland afar iyo labaatan saac way burburaysaa afar iyo labaatan saac oo macnaheedu yahay haddii doorasho halkaa ka dhacdo puntland waa burburaysa xabad baa ka bilaabanaysa Waay.
haddii adeer dadkii uu is isku haleynayay baa hawshaa qabtay waa waa waa waaya Eh, anaga taas anaga anaga taa caddeynteeda meena laakiin haddii aan ka dhex galo miyaana la oran karin madaxweynuhu waxa uu arkayay arrinta hadda taagan ee xalkeeda loo fadhiyo ee shaqaaqada sababta s- ma- miyaana la oran karin
adeer wax dadkii shacabkii reer puntland oo wa- ma- wax ay wadanka deeganaa deganaa ayna ogeyn madaxdii puntland ayna ogeyn oo ayna ka warqabin is- ismadii puntland ayna ogeyn sidee madaxweyne xasan u ogaada asagu sidee u ogaada?
laakiin sootee haatan Sarcad dhacday ka ahayd.
la- laakiin sootee haatan dhacdo loo fadhiyo xalkeeda
adeera hadday dhacdeena wax weynu ma dhicin waa laga hortegay asagaana abaabulay asagaana dir- diray ha oranin muxuu ah anagu xogtaa ma hayno madaxweynuhu asagaa masaajid habaarkaa ka soo jeediyey masaajid la istaagay ra-iisul wasaarihiisi ku raaceen waagaana dadka shacabka reer puntland iyo madaxu waa la yaabanaayeen maxaa yeelay ciidamo iska soo horjeeday iyo ciidamo is haystay midna ma jirin Mhm.
wiiggii xigayna raggiibaa inta xamar garowga tegey oo xamar ka tegey oo la og yahay oo dhaqaale qaaday oo dhaqaale qaybiyey oo ciidamo furinta ku jiray oo maleeshiyad beereeda ka soo saaray hawshu saasay u dhacday marka idinka wariyaasha waxaa laydinka rabaa inaydaan xaqiiqda ka waafajin wariyaatiina dadka xaqiiqda dhabta aad u sheegtaan oo aydaan oran waxaa xoogaal uma nihin ma Waay.
waxaydan xoogaal u ahayn madaxweynuhu inuu media inuu masaajid ka hadlay iyadoon laga warqabin waxaan inay jiraan ka hadlin ma waxaydan xoogaal u ahayn ra-iisul wasaare inuu meel publica ka hadlay oo iyadoon waxaan laga warqabin uu ka hadlin Waa- waa, laakiin- Reer Puntland laakiin- waxay horey uga dhici waayeen waa La- inay la- uga dhici laakiin anaga kama hadlayno madaxweynuhu ma waxa uu jeediyey oo uu ka digay xaaladda magaalada ee, garowe ka dhici karta ama waxay sababi karto ee, haddii wax laga bedelo dastuurka puntland iyo arrimaha la xiriira urur siyaasadeed ayuu madaxweynuhu ka hadlay haddii adigu aada heeso meel ay madaxda qaranka ay siyaasiyiin iyo ee, ciidamo ay ugu direen garowe oo ay rushaad ay ka sameeyeen oo ay madaxtooyadu ay raalli ka ahayd adigayaad caddeynteeda nala wadaagi karaa Ee, marka aad ee, eedaas ula Adeer, jeedinayso waa- laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasheedu waxay tahay ee, cabdi bare jibriil waxaa tahay siyaasi in badan la socda xaaladda wadanka xildhibaan hore baa tahay Ee, marka adiga oo leh madaxdii qaranka ayaa ee, inay ciidamo iyo siyaasiyiin u direen garowe iyo arbushaad ay ka sameeyeen halkaas sidee baad rabtaa in dadweynuhu ay kaaga dhageystaan oo aada ugu sheegto
waa mahadsan tahay waa su-aal aad u fiican horta kow madaxweynuhu wixii hadduusan raalli ka ahayn halkaa kelmad ii fiirso shacabkuna hana dhegeysto madaxweynuhu wixii dhacay hadduusan asagoo qayb ka ahayn oo ay waan ku celinayaa mar labaad iyadoon shacabka reer puntland waxba ka warqabin oo doorasho isu diyaarishay oo dowladdii doorasho isu diyaarisay oo dadkii isu diyaariyey madaxweynuhu asagaa hadalka ka sharqabiyey waana wuxuu ogaa oo la socday wax la diyaariyay bay ahayd waa qodob qodobka labaad raggii xamar bay ka tageen oo is- iskuday isku hortaag bay sameeyeen waa labo qodobka saddexaad haddii madaxweynuhu wuxuu sheegayay ama afku ha ka xado ama si kale ha u hadle ay- ay- ay- uu- uu muxuu ahaa ayna daacadka ay ayna ay wuxuu sheegay ay run ahayd waxaa daliil u ah muxuu madaxweynuhu markuu doorashadu lahaa haddii bahashaasuu dhacdo waxay ku burburaysaa afar iyo labaatan saac maxaa ilaa hadda asaga iyo xukuumaddii iyo guddoomiyihii baarlamaanku iyadoo caalamkii u hambaliyeeyey iyadoo ummaddii soomaaliyeed meel kasta u hambaliyeysay siyaasiyiintii ka horreysay madaxweyne u hambaliyeeyeen waay madaxweynihii dalkan u dhaartay ugu hambaliyeyn waaye oo madaxa hoos u rogtay taasaa markhaati waxay ka tahay inuu ka xun yahay madaxweyne xasan sheekh inuu ka xun yahay doorashada halkaa ka dhacday inuu ka xun yahay oo shacab soomaaliyeed ama koonfurta ha ku noolaadeen ama soomaaliya daclada ku noolaadeen ayna raa- ayna ku raacsanayn oo iyagiiba raalli ka yihiin oo shacabka soomaaliyeed meel kasta maanta ugu hambalyeynayaan haddee adeer waxaa weeye een, xidhig s- een, qorrax soo baxday nina ma qarin karo taasaa daliil u ah waa Waay, kow.
waay.
Een, qodobka qodobka tastu ikaadi qodobka dastuurka ay haray dastuur puntland xasan sheekh kama hadli karo baarlamaan bay leedahay xukuumad bay leedahay wasiiray leedahay wixii baarlamaanku u xilsaaran yahay qodob dastuuriya baarlamaanku xaq buu leeyahay cidna kama hadli karto mucaarad baan ka hadli karin laakiin wixii afti dadweyne u baahan cidna ma bedeli karo cidna ma daaban karo marka ha idinku madaxda ha u samaynina qiil ha u samaynine wax la og yahay oo cadwiya taas wax Waa waay.
qarsoon maahan adeer waa waay waay anagoo cidna qiil uma samaynayno sida ay wax u jiraan yaa rabnaa inaanu bulshada ugula wadaagno waa kuu soo koobayaa ee, haatan shaqaaqadii ee, xal baa si hordhaca lagaga gaaray ee, arrimihii doorashooyinka ee puntland ee ka dhacana waxay bixiyeen sawir guud oo xiteer dadka dhalaysanaa siyaasadda hogaamiyaha puntland ay soo dhoweeyeen maxaad ku sawiri kartaa ee, miyeese ee, kuu muuqataa in soomaaliya ay cashir ay ka ba- baran karto soomaaliya oo idil haddii ay noqoneed maamul goboleedyada iyo heer federaal wixii puntland ka dhacay ee, inay laba kun lix iyo toban horsi laba kun lix iyo labaatan horseedi kartin dalka doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo
horta aad baad u mahadsan tahay doorashada halkaa ka dhacday oo taariikhiga ah oo qof walba og yahay horta wax puntland keliya ku kooban